weliba koronkohowl ku dareemahaya qiimo gala shaalgadada owlaaxyada lakagado suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan koronkowkan weliba sababanaya hirnaashada jidata kaasoo ka gubadii roobabka guuga iyo nay fatahaadiisu samay webiga shabeelle kaasoo saameyn ka weeladi inay isdareero ka jidata magaalada beledweyne iyo nay deegaanada kale ee hoos kooyayaan qaar kumada ganacsatada owlaahyada kagadaasa beledweyne waliba ayou ku hadaleena qiimaga isbedelka iyonay markilaa ku gudubba ah suuq in lakagada xiliga meelo iyo ku sheendhadaayaan
waxaan iibinaa agabka dhismaha qaybihiisa kala duwan run ahaantii alwaaxda waxay ka timaadaa magaalada muqdisho marmar waa dhacdaa in boosaaso laga keeno laakiin waxay u badan tahay muqdisho oo ah meesha inta u badan alaabta boqolkiiba sagaashan aan ka keeno ayadana alwaaxda halkaas bay ka timaadaa alwaaxda waxay kula baxdaa saddex nooc waa steli waa meesomraalo waa tawlo saddexdaas nooc ayay kula baxdaa marka mid welibana wuxuu leeyahay qeyb iyo wadan iyo taya u gaar ah marka wadamadana waa ay ku kala duwan yihiin cabirkana sidoo kale waa ay ku kala duwan yihiin wallaahi saameyn badan ayuu nagu yeeshay roobka sidoo kale waxaa jirta oo aada og tahay biyobaxo roobka saameyntuu nagu yeeshay waxaa ka mid ah meelihii lasoo marsin jiray alwaaxdii inay go-aan wadooyinkii inay go-aan waayo waxaa laga keenaa magaalada muqdisho in gawaaridii soconaysay ay yaraadaan sida t m-ka iyo beijiga iyo gawaari yar oo maxaan ku irahdaa oo markaas tankay soo qaadi karaan oo aada u yaryahay keliya inay noqdaan kintaalkii ama maxaan ku irahdaa loorka intii lagu soo qaadi jiray inuu laba jibaarmo sida daraaddeed markii wixii ay kacanan annagana waxaan ku qasbannahay inaan wixii aan qiimo ahaan aan u kicinno qiimaha maxaa farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya waa waxweyn sababtoo ah hadda muraalaha aan kuu sheegay lix dollar iyo sentiyaal aan ku leeyahay awl waxaan gadi jirnay afar dollar iyo afar dollar iyo labaatan senti waxaan dhihi karnaa haddana sare u kac ay nagu sababtay roobabka waa ay jiraan oo haddii ay noqon lahayd transportationkii aada u kacay sidaas daraaddeed marka saameyn ayuu nagu yeeshay tiina waxay sababtay in alaabtii ay nagu soo gashay si qiimo qaali ah annagana qiimo qaali ah aan gadna waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool magaalada beledweyne oo iibiya qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwan noocyada alwaxyada aan hayo steliga waa iibiyaa wuxuuna ka yimaadaa wadamo kala duwan saddex wadan oo ugu badan sida jiliga iyo germany iyo jabaan saddexdaas wadan ayuu ka yimaadaa si wanaagsan ay bulshada nooga iibsadaanoo bulshada waxay jecel yihiin in maaragtay lasoo dhaweeyo macaamiil wanaagsan laga samaysto oo maaragtay si wanaagsan baan usoo dhaweynaa waxay nooga iibsadaan si macquul gal ah